waxaa soo badanaya dhallinyarada magaalada jowhar oo iskood ugu deeqaya qalabka afxirka iyagoo hay-ad ama maamul midna aysan ka taageerin ku dhowaad konton dhallinyaro ayaa sheegay inay iskood isu abaabuleen oo degan magaalada jowhar iyagoo wejiga hore ka bilaabaya dadka waaweyn kadibna ardada iskuullada ugu deeqi doono sida uu sheegay musamil ibraahim hadda waxaa haynaa maadaama xaalad xun lagu jiro gobolka shabeelaha dhexe waxaan ka caawinayna ama magaalada jowhar maasas anaga aan iskeena u sameynayno adin insha allah waad arki doontaa volunteer anaga aan ku shaqeynayno oo goobaha ay dadka u badan yihiin sidiiba dadka fodhi wixii ka badan afartan wixii ka weyn wixii ka weyn inaan maasaska aan u qaybino marka hadda maasaskaas waa inay diyaarsan yihiin beri oo isniin ah qaybiskooda ayaan bilaabi doonaa waxaad ka dhawaajisay in aad sameynaysaan afxirkii oo idinku aada isku taxaluujiseen oo aada samayseen marka maharqaan baad leedihiin mase lacag ayaad inta isku darsateen ayaad meel geysateen qaab noocee ayaad u wajahdeen wallahi horta anaga harqaanaan geynay harqaankana ninka lacagu nagu qaatay anaga waxaan aanay groub oo ilaa iyo afartii shan qof ka kooban waxaa iska qaaduna calaa ruux saddex doolar oo lacag ah oo dalka dadkaada wax ugu qabso ee tahay iskax u qabso hadda harqaamadii waan geysanay dharkii waa la habeeyey maasaska waa la habeeyey hadda qayb kale maanta ineed maanta lasoo gebgabeey waxaas dhan aad aan sameynayno oo cid garab nagu siinayso ka maamul ahaan ma jirto sidoo kale marka hadda barnaamijyadaas badan ayaa soo socda insha allah biro step two ayaan bilaabeynaa step three comison waa yacni ardayda ayaan u tegaynaa waxaana sidoo kale ay sheegeen dhallinyaradan inay u baahan yihiin xirfado in loo abuuro dhallinyarada banaananka iska fadhiyo iyagoo ka codsaday maamulka inay arinkaas sameeyaan sida uu sheegay burhaan maxamed xaaji wax kale ama xirfad asiga gooni u ah wallaahi waxaan isleeyahay horta in la helo mashruucyo ay dowladda wado qofkan lagu taageero asigii meeshaan markuu kasoo baxay ama wixii laga soo joojiyey markaas wax walba u diyaar u yahay waayo wixii maskaxdiisa bedelayay ama dhibaatada u keenaya wuu soo joojiyey markaas marka waxaa isleeyahay ani just waxaan rajaynaynaa in intaasba aan sameyno cid walbo naga saaciidi karta aan u hoos tagno awoodda ugu weyn waxaa waaye ka dowlad ahaan marka haddii ay samayso meelo dadkaas loogu talagalay ama dhaqan celin xitaa si hadhow ama marka dhaqan celin meesha waxaa jirto xirfadooyin lagu baro haddii meeshaasoo kale la helo wax badanaa isbedeli kara oo waxyaabo badana hagaagaya isle dhallinyaro badan ayaa la-aan ay ku haysataa magaalada jowhar kuwaas oo aysan fursad u saamixin in ay qeyb ka noqdaan barnaamijyada dhallinyarada shaqo abuurka loogu sameynayo waxayna ka codsadeen maamulka hirshabeelle inay si hoose ula socdaan dhallinyarada waxbaratay oo iska jooga guryahooda